Waxaa shalay dhammaaday tobankii hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo hadda la galay tobanka dhexe ee Ramadaan. Soonka sanadkan ayaa ku soo aaday xilli jiilaal ah inta badan dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika. Qaar ka mid a ganacsatada iyo qoysaska danyarta ah ee magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya sicir barar aad u xoogan.
bisha rabadaan walaahi xilli kululbay soo gasha wakaa markaa kuleylkaa iyo bisaarada iska jira iyo suuqxumi iyo jiilaal xunoo abaar ah iyo soo gasha bishan bilihii kale intaasi kaga duwantahay alxamdulilah rabbilayadu haddana jiilaal tahay haddana kolley wax la cuno allah baatan dadka kafaalo qaaday alxamdulilah rabbil haddana dowladdu inay dadka yara caawiso annaga dooyaan waxaana suuq leeyahay waxaan iibsan waxaan iibin waxbuu gaari laayay sixir barar raashin suuquma doonan karo wax aan suuqa ka iibsan karra ma jirto dadka dowladda masaakiinta ah wallaahi xilli adag bay kusoo beegantay rabadaantan oo iska kulul oo qoraxduna aad u kulushahay maciishadihii iyo magaranaysaa nolol maalmeedkiina uu iska adag yahay marka ilaaha sakhiraan leenahay dowladda waxaan ka codsan lahay in maaragtay dadka maaragtay masaakiinta ee tabaalaysan ee soonka uu ku adag yahay in la caawiyo oo si fiican maaragtay loo caawiyo la gacan qabto wallaahi xilligay ku soo beegantay xilli yar cadeedu kulushahay xilliguna uu iska yar kulul yahay abaara ay iska jiraan oo jiilaal lagu jiro sixir bararkii uu iska jiro wallaahi dadka masaakiinta aad dhibaato badan ayaa soo wajahaysa insha allah inuu ilaahay xilligan xilli roobaadka aan filaynay uu yimaado oo cirka uu raxmad aan ka rajaynayno insha allah ayaan rajaynana ilahay inuu khayr keeno wallaahi waxaan u soo jeedin lahaa dadka masaakiinta maadaama bil cibaado tahay bishii sadaqada tahay in hoos loo eego cid walba cidda dariskeeda ay ka warhayso taas ayaan ummadda u soo jeedin lahaa jirtaa dee awal nolosha saddex qaybood bay ahayd waa qayb hoose iyo qayb dhexe qayb sare qaybta hoose hadda qadka way ka baxday dadkii masaakiinta ahaa iyo haysanin qaarkood anfur qaarna nolol maalintooda soo helaan iyo barnaamijyo kale ku qabsan lahayeenba ramadaanka gidis ahaan hadda gacmaha kor u taaganayo dad waxaa jiray raashin aan u qaadnay oo waxay ku soomaanaa weeyeen marka dowladda sharafta le waxaan ka codsanaynaa shakhsi ahaantiina dhallinyar ahaan dee dadka masaakiinta nolosha hoose ku jiray in ilgooni inay ku eegaan maadaama mas-uuliyadooda iyada saaran tahay magacayga xaliimo xuseen baa layidhahdaa wakhtiga iyo maxaan ku dhahay suuqa iyo wax kastaba uu iska xaal adduunya haddana wallaahi waa alxamdulilah ilbarar baa jira waa bil barakaysan guryaha iyo meel kasta way naga maran tahay meeshaan ku ganacsanno waday ahayd waddadiina dee waa la samaynayaayoo waa la dumiyooo dhaarba meel banu guura hooyo saddex carruur haystana